walow xaalad kahanaan ee ku jartay degmada diinsoor ee gobolka baay shalay ii geeka kureed markii uu sukubiyi diiday guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigsigow inuu saxilka ka wareejiye guddoomiyaga cusub wasaaradda arrimaha gudaha dhawaana dakareetaha kubati iyo kamaga dhooshii guddoomiye cusub oo degmadaas weeldhadaasa kaasoo leelaaw magaaji cabdisalaan xaaji siidow mayba jaree iskidhiyow ku dhihi degmada diinsoor oo dhan maray ciidamada daacadeg ee guddoomiyihii la bedelay iyo ciidanka amniga degmada haanaaso jaysadeen dhimasho iyo dhiib tiradii oo dhan xaqiijiyey korna diinsoor hatamayba kasuguna wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kumid ayiin wasiirka arrimo guda wasiirka amniga iyo wasiirka garsoorka iyo cadaalada koonfur galbeed soomaaliya haanasoon seeneen degmada inay guddoomiyaha cusub xilka ka wareejiyaan kii horena ku wareejiyaan aabahaato managana sidii la filaaya oo guddoomiye shigshigow yaku horkooyay inuu isxil ka wareejiye waana diiday kureedna meelo dagaal ku dhihi guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor yakubayi beled kawiisa oona wadadka ciidamo iyo baabuur tignika ee maybaana xaruntii degmada diinsoor hati rooge guddoomiyaha cusub iyo wasiiro ku tirsan koonfur galbeed iyo oona beledka use eyikoo degan oo ammaanka beledkaasna la wareegeen ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaw ciidamada amisom haanaaso karoondeeyo hay gudo iyo weliba binaanka beledka diinsoor